halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o oda kaga imaanaysa washington waxaana si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo efemyada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan ciwaankeenna v o a somali com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad waana sagaal iyo tobanka bisha disembar sannadka labada kun iyo kow iyo labaatanka idaacadda waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida fawsiye yuusuf xaaji aadan oo soo noqotay haweenaydii ugu horraysay ee qabata xilka ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda oo mar kale loo doortay inay xildhibaan ka noqoto golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guulaystay kursigan maanta oo aan go'aan ka gaadhay mar dambe inaan u tartamo maadaama aan baarlamaanadii hore ku soo jiray laba baarlamaanoo hore oo kii sagaalaad iyo kii tobnaad waxaan se jeclaan lahaa anigoo ku gala qof iyo cod oo aan ku gelin doorasho dadban wax badan baan ka kaambayngareeyey laakiin ma dhicin waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xeerka hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda ee soomaaliya waxaa kaloon idiin haynaa warar ku saabsan abaaraha ka taagan somalilan iyo waqooyi bari dalka kenya qodobadaas iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo nuqulka omicron ee xanuunka coronavirus ayaa aada ugu faafaya dunida taasoo keenaysa walwal badan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa inuu talaadada ku dhawaaqo sida ay dowladdu isugu diyaarinayso inay uga jawaabto tirada sii kordhaysa ee xanuunkan sare u kaca ku yimid tirada xanuunka ee maraykanka waxay keentay in qaar ka mida jaamacadaha dalkani ay ku dhawaaqaan in waxbarashada ay u beddelayaan dhinaca online-ka ama in guryaha lagu qaadan doono waxaa jaamacadahaasi ka mida jaamacadda weyn ee harbar oo sheegtay in ugu yaraan saddexda toddobaad ee ugu horreeya bisha janaayo ee sanadka labada kun iyo labaatanka ay ardaydu guryaha ku qaadan doonaan waxbarashada yurub ayaa iyana koror waxaa ku yimid dadka uu xanuunka ku dhacayo waxaana ay keentay in qaar ka mida dowladahaasi ay ku dhawaaqaan xayiraadyo cusub oo looga noqonayo ama dib looga celinayo xayiraadihii horaantii sanadkan saarnaa dalalkaasi dalka holland ayaa waxaa la xiri doonaa dukaamada aan muhiimka ahayn waxaana lasoo roobi doonaa kuwa cunada iyo farmashiyaasha dawooyinka iskuullada ayaa sidoo kale la filayaa in iyana loo bedelo dhinaca online-ka ama guryaha in lagu qaato wadamada islaamka ayaa isku dayaya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa bani-aadamnimo ee sii kordhaya ee ka jira dalka afghanistan xilli dalka ay dariska yihiin ee bakistan uu maanta ka furmay shir aan caadi ahayn oo uu leeyahay ururka iskaashiga islaamka xaaladda deg dega ee afghanistan oo malaayiin ay wajahayaan gaajo xilligan qaboobaha waxay sababtay qayladhaan isi soo taraysa laakiin beesha caalamka ayaa ku dhibaatoonaysa jawaab wadajira inay ka bixiyaan xaaladda bani-aadamnimo iyadoo reer galbeedku ay ka cagajiidayaan inay caawiyaan xukuumadda daalibaanku ay hogaamiyaan oo xukunka la wareegtay bishii agoste sanadkan haddii aan tilaabo deg dega la qaadin afghanistan waxay ku wajahan tahay fowdo ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha bakistan imraan khan khudbad uu ka jeedinaya furitaanka shirkan isagoo intaasi ku daray inay dhici karto in qalalaaso qaxooti iyo rabshado kale ay geystaan daacish in waddankaasi ay ka dhalan karto fowdada cidna dan uguma jirta ayuu yidhi fowdaduna cidna kuma habboona ayuu raaciyey qaan oo ugu baaqay waddamada reer galbeedka inay kala doortaan amaba ay kala saaraan xukunka daalibaan iyo afartanka milyan ee reer afghanistan ciidamada ammaanka suudan ayaa xiray wadooyinka waaweyn iyo buundooyinka caasimadda khartuum si ay uga hortagaan banaanbaxyo la qorsheeyay maanta in ay ka dhacaan kuwaasoo lagaga soo horjeedo xukunka milatariga ay boobeen shan iyo labaatankii oktoobar kuwaasi oo weli socdaa kadib markii xukunkana lagu soo celiyey ra-iisul wasaarihii rayidka habeenkii xalayna ra-iisul wasaare cabdalla xamdook ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kaga digay in kacdoonkii markaasi shacabka ee soo bilowday saddex sano ka hor uu dibudhac weyne hadda soo wajahay isagoo sheegay in xasiloonida dalka iyo midnimadaba ay khatari ku jirto muuqaal baraha bulshada wareegaya ayaa muujinaya banaanbaxyo wadooyinka magaalada khartuum ay ku dhex marayaan dibadbaxayaashan sidoo kalena waxay dibadbaxyo ka dhaceen magaalada umudurmaan axadda maanta ah banaanbaxayaasha ayaa lulaya calanka dalka suudaan iyo sawirada qaar ka mida dadkii ku geeriyooday banaanbaxyadii saddex sano ka hor xukunka lagaga tuuray cumar xasan albashiir milatariga israa'iilna waxay sheegeen axadda maanta ah in ciidamadooda ay soo xireen afar qof oo falastiiniyiin ah kuwaasoo looga shakiyey inay ka dambeeyeen toogasho ka dhacday daanta galbeed oo ay dad ku dhinteen weerarkan oo dhacay khamiista ayaa waxa uu nin hubaysan oo falastiiniya rasaas uu huwiyey bas ay la socdeen arday yuhuud ah kuwaasoo maraya deegaanka yuhuudda la dejiyey ee daanta galbeed yahuuda dimentman oo shan labaatan jir ah ayaa weerarkaasi lagu dilay halka laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ciidamadu waxay sheegeen in ragga la tuhunsan yahay laga soo xiray waqooyiga daanta galbeed meel u dhow magaalada janiin iyadoo loo gudbiyay xarunta ciidamada ammaanka si su-aalo dheeri ah loogu weydiiyo halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington halka wararkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa idaacadda galabta iyo wararka v o a galab wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta lagu doortay afar xildhibaan oo gobolada waqooyi ee soomaaliya ah kuwaasoo ku mateli doona golaha shacabka fawsiye yuusuf xaaji aadan ayaa mar kale xildhibaan loo doortay warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa maanta xarunta dugsiga tobabarka booliska jenaraal kaahiya ka dhacday doorashada afar kursi oo ka mid a kuwa golaha shacabka ee gobolada waqooyi kursiga koowaad oo uu tursigiisu yahay laba boqol konton iyo afar ayaa waxaa ku tartamay jaamaca maxamed askar iyo axmed nuur reebe waxaana cod gacantaaga ku guulaystay jaamaca maxamed askar oo afartii sano ee lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyey kadib markii uu tanasulay musharaxii la tartamayey sidoo kale waxaa la qabtay doorashada kursiga sumadiisu tahay laba boqol lixdan iyo labo kaasoo ay ku soo baxday fawsiye yuusuf xaaji aadan kadib markii ay doorashada ka hartay caasho aadan yuusuf oo la tartamaysay waatan fawsiya oo doorashada kadib saxaafadda uga warantay sida ay u aragto guusheeda waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ku guulaystay kursigan maanta oo aan go-aan ka gaadhay mar dambe inaan u tartamo maadaama aan baarlamaanadii hore ku soo jiray laba baarlamaanoo hore oo kii sagaalaad iyo kii tobnaad waxaan se jeclaan lahaa anigoo ku gala qof iyo cod oo aan ku gelin doorasho dadban wax badan baan ka kaambayngareeyey laakiin ma dhicin kuraasta kale ee doorashadoodu dhacday ayaa waxaa ka mid ah kursiga sumadiisu tahay laba boqol labaatan iyo sagaal waxaana ku guulaystay cabdulaahi cismaan ducaale kadib markii ay tanasushay muno cali ibraahim oo ahayd musharaxii la tartamayey doorashada kuraastoodu maanta qabsoontay ayaa waxaa ugu adkaa kursiga sumadiisu tahay laba boqol konton iyo shan kaasoy ku tartameen saddex musharax oo kale ah guuleed biixi cabdi axmed maxamuud iyo cabdulaahi biixi xuseen waxaana kursigan ku guulaystay guuleed biixi cabdi oo helay konton iyo siddeed cod waxaana musharaxiintii uu ka adkaaday ka mid ahaa axmed maxamuud oo afartii sanee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursigaasi sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi qadar xariir xuseen ergada fadhida kooramka fadhida waa boqol iyo hal waxaa codbixin codbixiyaashu tartamayaashu sidan ay kala heleen cabdulaahi biixi xuseen wuxuu helay koob iyo labaatan cod axmed maxamuud maxamed wuxuu helay labaiyo labaatan cod guuleed biixi cabdina wuxuu helay konton iyo sideed cod marka kursiga tirkiisu yahay laba shan shan waxaa natiijada kumeelgaarkaan ugu dhawaaqayna inuu tartan ku guulaysto helay musharax magaciisa la yidhahdo guuleed biixi cabdi dhanka kale doorashada afartan kursi kadib ayaa waxaa xarunta jenaraal kaahiya saxaafadda kula hadlay afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed safiina kaasoo maamul goboleedyada dhiman ka dalbaday in doorashadu ay si degdega u bilaabaan way sii socon doontaa doorashaduna derdergelin ayay ku socotaa biidni illaahi tacaalaa waxaannu ka codsanaynaa labada dowlad goboleed maamuladeeda noo joogeen weli bilaabin ee puntland iyo hirshabeelle inay doorashada sida u dhaqsiyaha badan leh ay u bilaabaan ballantii loo qabtay ee guddiga doorashooyinka heer federaal wakhtigeedii muddo dheer ayay soo dhaaftay kuraasta gobollada waqooyi ay ku leeyihiin golaha shacabka ayaa ilaa iminka waxaa qabsoomay doorashada afar iyo toban kursi waxaana harsan qabashada doorashada laba iyo soddon kursi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
abaaraha ka jira magaalooyinka somalilan ayaa weli dhibaato ku haya dadka iyo duunyada magaalada hargeysa waxaa maanta lagu dukaday salaad roobdoon ah oo uu ka qayb galay madaxweynaha somalilan dhinaca kalena qaar ka mida mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa ka hadlay xaaladaha abaareed ee ka jira gobolada somalilan xildhibaanadan ayaa xukuumadda ku booriyey in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa qadar maxamed cakulle ayaa la kulmay xildhibaanada kale ah cawil cismaan cabda xakiim cumar budeeye iyo siciid maxamed waxaana hadalka ku hormaray xildhibaan cawil cismaan xildhibaana cawil cismaan bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin runtii abaartu iminka way jirtaayo gobollada somalilan ka jirta laakiin waxay u badan tahay gobollada bari qodobada la soo jeedayna waxaa ka mid ahaa in abaarta laga gurmado oo guddidii hore abaaruhuna iyo wixii ay hayeen iyo la howlgeliyo xukuumadduna ay ka howlgasho golayaasha qarankuna ay abaarta gacan weyn ka geystaan iyadoo weliba lasoo qaaday xuduudaha matalan etoobiya oo kale in halkaa laga sameeyo ceelal fara badan hadiya jeerna runtii innagu waxaynu marka abaari lagu dhacdoon baynu hambabernaa ka hortag bay abaartu baahanta in dhaamo la qodo oo biyo la qodo oo intaan abaartii soo gaadhin marka hore laga hortago laakiin iminka abaartan iminka jirta waxay u baahan tahay in dowladdu gurmud samayso oo ka kacdo oo shaqaalaha hadday noqoto iyo hadday golayaal noqoto iyo hadday xukuumad noqoto weliba bacamujirka nimanka ilahay wax siinay abaarta u gurmadaan oo dee ilaahay dadku wuu isku eegaya dadku waa jecilsan yahay abaarta waxaa ka daran baadla'aan waxaa ka daran cuntala'aan ilahay waxaan ka bari horta abaarta ilahay inaga jabiyo oo baryada ilahay unbaa abaarta inaga kor qaadi kara laakiin inaan gurmad samayno oo halkay matalan ka bixi lahayeen baa caamijku sakooyinka ay sakooyinka abaaraha ku bixiyaan oo dadka ugu gurmadaan intaasaan oranaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weli awil xagga xildhibaanadoo kale inay wax kaga qayb qaataan baa la soo qaaday anigu waxaanu soo qaadnay in goluhu qayb weyn ka qaato marka kolley de shirgudoonku wuxuu soo jeediyey golo wax isla gartaan ayuun baa la jari doonaa mashaarooyinka hadii ilahay ka dhigo intaabaaro socdaan xildhibaan cabdixakiin cumar budeeye oo ka mida golaha guurtida waxaa ka hadasheen arrimaha la xidhiidha abaaraha bal ka warran bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah waxdu wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam awal marka horeysa dee abaar waa jirtay abaarta dalkao dhan bay ka jirtaa awal meel gaara kama jirto way ku kala badan tahay way ku kala badan yihiin oo meella biyola'aan baa ka jira meella biyola'aan iyo daaqla'aan baa ka jira abaartu labada noc bay dalka u kala haysaa gobollada bariga biyihii baa go'ay daadkii waxba ka sii joogaay awal marka horeysa gacanta ilahay baa lagu dhergaa awal gacanta ilahay baa lagu dhergaa marka horeysa baaqa ilahay baan dulsanayna marka horeysa ilahu naga soo gaar baanu leenna si deg dega waa daruurtii ilahay sunnihii ilahay baan hor yaallayba daruurtaan horta halsaaka cudurku waa cusub yahay haddii ilaahay naga soo gaaro cidna waxba uma baahin aanu tala ahaan iyo mas-uuliyan ahaan goluu wuxuu ka dooday oo saaka abaarta kaga hadlay in marka u horraysa ilahay la baryo oo xukuumaddu waxay jeedisay in roobdoon la akhriyo taa waa la isku raacay wixii ka soo hadha kolley mas-uuliyiin baan nahoy de xil bayna saaran awal xukuumadda baaq bay jeedisay in abaarta marka hore roobdoon laga akhriyo anna waxaanu baaq ugu dirnay xukuumadda awal marka u horraysa inay ka hawlgasho arrinta abaaraha weliba gobollada bari wixii awooddooda annagu golo ahaan see loo sheegay de waxa weeye wixii nagala gudbaada xukuumaddu markay ka hawlgasho arrinta abaarta dee anna diyaar baan u nahay waxaa soo qaadeen in la iskaashado taa ka warran goluu soo qaada
waxaa weeye marka u horraysa annagu waxaanu baaq u dulsanayna ilaahay marka u horraysa waxaanu kaashanaynaana waa dadkayaga dadka islaamka baanu kaashanaynaa waxaanu leenahay dadkayaga insha allahu tacaala ganacsatadayada mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynuhu ugu horreeyo si deg dega waa in arrinta wax looga qabtaa oo abaarta lagu gumada cabdixakiin budeye aad baad mahadsan tahay markana siciid libax xildhibaan inoo sii dheer dunida cudur baa ka jira innagana abaar baaba inoo sii dheer runtii goluhu saaka wuxuu go'aan ka gaadhay in laga gurmado baaq buu ka diray go'aan maaha waa baaq baa la diray in la gurmado oo wixii lagu tari karo loo taro weliba waxay xoog u badan tahay abaartu waa gobollada bari oo xaaladdooda caalad u kacsan tahay runtii somalilan in badan way ka diyaargarowday oo wasaaradda biyaha la sameeyey iyo meesha lahahda kaydka aafada dabiicigaa oo runtii wax badan yaallaan oo somalilan sidii hore oo kale ma aha runtii gurmad fiican waa loo fidin karaa laakiin xaaladdan waa xaalad culus oo in la yskaga yimaado oo wixii lagu tari karo iyo wixii gurmad laga qayb qaadan karo goluu saaka aad buu uga dooday marka intaasaa jira ku soo koobay waxaana ilaahay xagga ilaahay uma hortay naga soo jebin kara anu waxna ilaahay naga soo jebin
kuwaasina waxay ahaayeen xildhibaanada kale cawil cismaan cabdixakiin cumar budeeye iyo siciid maxamed dhammaantood waxay ka tirsan yihiin golaha guurtida somalilan waxayna u waramayeen waryaheena magaalada hargeysa qadar maxamed cakulle wararkii abaaraha ayaanu weli ku jirnaaye gobolada waqooyi bari ee kenya abaar baan ayaa iyana ka taagan inkastoo meelaha qaar roob kooban uu ka da-ay hogaamiyaha hogaamiyaasha gurmadka abaaraha ayaa dowladda dhexe iyo tan maamulka gaariso ugu baaqay in ay dadka kaalmeeyaan warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray waryaheena maxamed faarax shire
qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dalkani kenya roob ayaa laga helay halka deegaanada qaarkoodna ilaayaa haatan wax rooba ka hor ay ugusan jirin qaydhidhaanta dadka roobka helay iyo kuwaan roobka helinba waa isku mid duruufo fara badan oo dhaqaala iyo weliba camalka xoolaha haatan siday og yihiinna weeye qaydhida ugu faraha badan ee dadka rayidka ka soo yeerayso hogaamiyaasha gobolkana qaydhidheentaasi ayay qayb ka yihiin siyaad cusmaanna beereed siyaad ngaamiya mayarkii hore magaalada gaarisa ayaa waxa uu sheegay laaya haatan deeqdii dowladdu ay shaacisay in dadka gayigani ku dhaqan wax soo gaaray uusan jirin wararka la soo gaaraya wuxuu yahay meelaha qaar in xoogaa roob laga helay laakiin uu yahay roob mardhac ah oo roob ku celceliyay u ahayn meelaha qaarna waxaad dareemaysaa saxmad dadkiina isku guureen oo maaragtay nin walbaba meel uu kasoo guuray oo laiskugu yimid biyihii yaraa ee roobka hadda gabaabsi ay yihiin marka sidaa awgeed waxaan dhihi karnaa horta abaartii way sii socotaa oo weli xilli abaar baan ku jirnaa tan labaad sidii mar hore dowladda ay sheegtay tiro gargaar baan fidinaynaa bishii horena waan ka hadalay november gargaarka weli dadka ma soo gaarin magacyaa la qoray waxaa loo sheegay dadka in la
hogaamiyaasha kala duwan ee halkaasi ka hadlay sidoo kale waxaa kamid aha axmed xasan oo ah madaxa suuqgeynta xoolaha dadka gobolkani ku dhaqan wuxuuna sheegay inaysan jirin wax roob oo waafi oo dadka gobolkan ku dhaqan ay ku naaloon karaan hogaamiyaasha bulshadana waxa uu ka codsaday in lasii dardargeliyo adeeg bixinta sida iska ah dadka gayigani ku dhaqan loo gaarsiinayay waxaan u baaqi lahaa madaxda hadday moodaya in roob inuu dhacay roob ma dhicin dhibka sidii baa loogu jiraa waad maqlaysa in dhaar cabashida ka yeeraysay meesha la yidhaha madoogash run waaya hadalkaa roob ma dhicin dadka abaarti buu ku jiraa dadkana isku tabar ma aha dad baa xoolaha la soo carari karaa ama wiil ha u shaqeeyo ama asagaba bicmushar ha ahaado dad ayaa masaakiin ahoo halii yaraayo u haystay oo barbaxan gelley uu soo siinaya meel uu soo gaarsiiya aana lahayn marka waxaanu baaqihayaa madaxda gaarisa county sida embiyaasha embiyaasha gaarisa lixda embi haddii aad la hadasho waxay ku leeyihiin dowladda countyda ayaa ku shaqa leh annaga wax codsi oo naga saaran ma laha haddii dowladda countyda loo qaylay loo qaylay wax ay qaban waysay waxaa la rabay inay ayaga wax ka qabtaan waxaan leeyahay embiyaasha gaaris lixda embi ee gaaris laga soo doortay arrintaa way ku ceebaysan yihiin deegaano kala duwan oo ilaa iyo haatan wax roob aysan ka horin ayaa jiro walow deegaanada qaarkood roobkii ka horay dad fara badan oo deegaanadaasi roobka ka horin ay isugu yimaadeen taasna waa cabsida ugu faraha badan ee hogaamiyaashan haatan ay baaqa ka dirayaan dadka reer guuraaga ah waa la yaqaanaa markay abaar baahansaa u dhacdo oo roob yarna uu yimaado xilligaas roobka hordhaca u yimaado waa xilli khatar ah maxaa yeelay cuntadii yarayd ee xawayaanka ay raraacayeen mise xoolaha roobkaa baabi'inaya marka gaajo saa'id baa imaanaysaa tan kale xoolihii uwadna weli may helin oo mise caano lagu keeno mise ganacsi marka waxaan u aragnaa wakhti aad u adag in lagu jiro dowladda gargaarkeedina uu aad dib ugu dhacay oo weli dadka soo gaarin malaayiin lacaga iyo dowladda dalkani kenya madaxweynaha qaranka xilliga uu ku dhawaaqay in arrinkan uu yahay masiibo qaran ayay ku dhawaaqday in la gaarsiin doono gobolada waqooyiga dalkani kenya mana jiraan shilin gobolada waqooyiga ilaayo haatan soo gaaray goobaha yaree roobku haatan ka hooray dadkii ugu faraha badnaa ee gobolkan ayaa isugu imaanaya isku soo guur fara badanna waa uu ka jiraa culimmada dhanka caafimaadkuna waxay ka dayrinayaan in cudurro uu ka dhalan karo isku soo baxaasi iyo weliba goobaha yar ee haatan biyaha laga raacanayo maxamed faarashire v o a garisa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan dalka britain gaar ahaan magaalada londonna xaalad weyn ayaa lagaga dhawaaqay kadib markii la xaqiijiyey in in ka badan toban kun oo kiis oo cusub oo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban faraciisa amicron laga helay maalmihii ugu dambeeyey tirada faracan cusub waxay gaartay sagaashan kun afar boqol iyo toban iyo sideedkii sida la diiwaan geliyey sabtidii shalay faahfaahinta war arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil duqa magaalada london ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay heerka uu gaadhay xanuunka magaalada london xaaladan khatarta ah ee lagu dhawaaqayna ay taas ka turjumayso sadiiq khan ayaa sheegay in lix iyo labaatan kun oo kiis jimcihii la helay ay saamayn ku yeelatay shaqaalaha ka maqan adeegyada deg dega ah ee magaalada arrinka ugu weyni ayuu yidhi waxa weeye tirada dadka xanuunka ku dhacay london tanina waxa ay keentay inay shaqaale badani maqnaadaan waxa uu intaasi ku daray duqu in uu maalmihii u dambeeyey si joogto ah ula kulmayay shaqaalaha caafimaadka adeegyada dabdamiska madaxda degmooyinka magaalada iyo booliiska dhammaantaya aad ayaanu uga warwarsannahay xawliga uu ku socdo faafista faraca omricon ayaanu yidhi madaxa caafimaadka mandaqada england chris wity ayaa warbaahinta u sheegay inay xaaladdu meel xun marayso britain hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa this is a really serious threat at the moment the how big a threat there are several things we don't know
arrinku meel khatara ayuu iminka marayaa inta ay tahay khatartaasina waxaa jira waxyaabo badan oo aynaan ogeyn laakiin ilaa iminka waxaynu ognahay ma aha wax wanaagsan waxa ugu weyn in xanuunkaasu si xawliyo fidayo xilliga ugu horreeyey ee la dareemay faafitaankiisa iyo markaa meel khatar ah uu gaadho wakhti badan uma dhexeeyo waxaynu iminka haynaa waa tallaalka xoojiyaha waxaan qabaa in la derdergeliyo tallaalkaas saaxiibadayda hay-adda caafimaadka waan ka xumahay in aan idiin sheego inay dad badani cusbitaallada soo geli doonaan dad badan oo xaaladoodu halis tahay ayaa soo geli doonaa
xog ay dowladdu soo saartay ayay ku sheegeen in kun shan boqol iyo saddex iyo afartan qof iminka cusbitaalada london ugu jiraan xanuunka covid sagaal iyo toban ilaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waa korukac dhan boqolkiiba siddeed iyo labaatan dhibic lix iyada oo laba boqol oo qof maalin kasta toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay cusbitaalka gelayeen golaha wasiirada britain ayaa looga digay inay tiradu gaadhi karto saddex kun oo qof in maalin kasta cusbitaalada la dhigo haddii aan tallaabooyin ay ka mid tahay xayiraado dheeraad ahi la qaadin qaar ka mida dadka soomaalida ah ee degan magaalada london ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan faafista faracan cusub ee omricon hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa waxaa magacayga la yidhaahdaa siciid axmed guuleed waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada london siiba xaafadda xaafadda acton waxaan rabaa inaan inaan inaan kuu sheego sida dowladdu caddaysay in xanuunkii soo batay dadkuna ay baqayaan haddii haddii haddii ilaahay ku roon yahay marka waxaa dadka lagu soo rogay dadka raacaya basaska inay afka xirtaan kuwa dukaamada galahaya inay afka xirtaan meelaha la isku yimaado inay dadku isku imaan karin xanuunkii waa soo batay waxaa hadda uu marahayaa ilaa sagaashan kun iyo ka badan buu marayaa dadkaas waxaan ka mid ahay dadweynaha ingiriiska marka waa naxsannahay waxaan ilaahay ka baryaynaa in xanuunkaasi dalka ingiriiska iyo ummadoo dhan iyo iyo aradoo dhan ilaahay ilaahay subxaan qadirka inuu ka dulqaado waxaan ahay waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdi diiri waxaan deganahay xaafadda london qaasaan agtan cudurkiibaa soo batay ilaahayna hanaga qabto ilaahay wax ka baryana ilaahay inuu cudurkaasan naga baabiiyo maadaama dadka dhan ay nacsan yihiin oo shaqalaal ay jirto oo haddana dhib badan wadanka uu ku jiro ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in faraacan cusub ee omrikan laga helay sagaal iyo siddeetan dal waxa aanu u faafayaa ayay yidhaahdeen si ka badan faraca delta xayiraadaha iminka england saaran waxaa ka mid ah iyada oo lagu soo galo shahaadada tallaalka goobaha qaarkood afsaabka oo aan la-aantii la geli karin goobo badan iyada oo bulshada loo soo jeediyey inay guryaha ka shaqeeyaan intooda ay suurtagalka u tahay cabdi xaafi cawil ismaaciil v o a london
dalka kanadana mar kale ayay dadweynuhu bilaabeen inay safaf u galaan qaadashada tallaalka saddexaad ee xoojiyaha loo yaqaano ee xanuunka covid sagaal iyo toban kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in dadka ka weyn sideed iyo toban sano ay hadda qaadan karaan tallaabadan waxaa soo dedejiyey walaaca laga qabo korarka ku yimid kiiska cusub ama nuqulka cusub ee omicron ee xanuunka coronavirus soomaalida ayaa ka mid ah dadka qaadanaya xoojiyahan warbixintan waxaa toronto nooga soo diray waryaheena xuseen nuur xaaji
in ka badan sagaashan boqolkiiba dadka reer kanada hadda waa kuwa qaatay labada tallaal ee covid sagaal iyo toban caruurta shanta sano jiirka ah iyo wixii ka weyn ayaa ka mid a kuwa qaatay tallaalka walow badankood ay qaateen tallaalka koowaad oo keliya maadaama xilli dhow un loo ansixiyey inay qaataan tallaalka ku dhawaaqistan ah in hadda wixii ka dambeeya siddeed iyo toban sano iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan tallaalka saddexaad ee covid sagaal iyo toban ee loo yaqaano xoojinta ayaa ah mid soo degdegtay farmashiyaasha iyo goobo hor leh ayay dadka hadda ka qaadan karaan tallaalka saddexaad si loo hubiyo in tiro badan ay ku qaataan tallaalka wakhti kooban dowladda markii hore waxay ku dhawaaqday in dadka da-da ah ee ka weyn lixdanka sano ay qaadan karaan tallaalka saddexaad ee xoojinta dhakhaatiirta caafimaadka ayaa qaba in hadda arinkan ay soo dedejisay xanuunka amaba nuucan cusub ee covid sagaal iyo toban oo loo yaqaano omicron oo dalkan si aad ah ugu faafayo kiisaska maalinlaha ah ee laga soo warinayo dalkan gaar ahaan labada gobol ee ugu daran ee quebec iyo ontario ayaa waxa ay kor u dhaafayaan maalin walba saddex kun oo kiis oo cusub kiisaskaas ayaa wax ka badan soddon boqolkiiba waxaa yihiin nooc cusub ee omicron dowladdu waxaay hoos u dhigtay bilooyinka u dhexeeya marka qofka uu qaatay tallaalka labaad iyo qaadashada kan saddexaad taasoo ay ka dhigtay saddex bil halka markii hore ay ahayd in qofka uu sugo ilaa lix bil soomaalida ayaa ka mid ah dadka raba inay ku degdegaan qaadashada tallaalka saddexaad abuukaati cabdulaahi barre wool oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida kanada ayaa qabaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaato tallaalka saddexaad aniga waa qaatay laba tallaaloo hore ayaan qaatay haddana waxaan ballansaday midkii saddexaad haddii rabbi idmo isniinta soo socota waxaan kuu sheegayaa in soomaalida intooda badan ay diyaar u tahay masaajidadii oo dhan waxaa laga iclaamiyey in tallaalka la qaato maadaama uu waxtar weyn u leeyahay difaaca korka marka soomaalida inta badan waa ogol yihiin inay qaataan tallaalka xaafadda york south western ee magaaladan toronto oo ah xaafadda ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee magaaladan waxaa lagu tiriyey markii uu cusbaa covid sagaal iyo toban meelaha ugu daran ee xanuunka uu saameeyey hadda oo laga cabsi qabo nooc cusub ee omicron waa sidee diyaargarowga in laga hortago in ay dhacdo sidii hore oo kale waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamanka gobolka ontario lagana soo doorto xaafadda york south western xuseen waa ku mahadsan tahay su-aashan aad weydiisay ee ku saabsan cudurkan noocan cusub hadda maaragtay magaaladeena sida xun ugu haya waad dareemaysaayoo diyaargarowgii premierka food inuu ku dhacay oo maaragtay uusan shaqadii looga baahnaa uusan qabanaynin waxaan dareemaynaa in loo baahan yahay in la sameeyo meelo ka fara badan oo dadku ay ka heli karayaan sida maaragtay xarumaha dadka waayeelka ah iyo maaragtay meelaha caruurta lagu xanaaneeyo iyo meelo fara badan sida librariyada oo kale oo la socotayo boosterkiina halis buu galay oo dadkii way heli la'yihiin lamana dheer baa lagu jiraa taana waxaan u baahannahay in meelo fara badan la gaadhsiiyo si markaa dadku ay u helaan hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta ayaa ku dhiirigelinaya in dadka ka weyn siddeed iyo tobanka sano ay qaataan tallaalka saddexaad marka ugu horreysa ee ay fursad u helaan waa kuwan abukaate cabdulaahi barre wool iyo xildhibaan faysal xasan waxaa ku horumaraya abukaate wool soomaalida kuwa aan istallaalin waxaan kula talinayaa inay si degdeg ah isku tallaalaan dadka oo mataqaanaa labada tallaal qaatana waxaan kula talinayaa oo aan ku boorinayaa inay si degdeg ah buusarka saddexaad inay qaataan meel kasta ayaad ka ballansan kartaa la socotidba way ku dhawaaqeen oo maaragtay dowladani in maaragtay wixii ka weyn siddeed iyo toban jirada in maaragtay isniinta dadku ay qaadan karaan weegagan oo dhanna dadka kontonka ka weyn ayaa qaadanayay laakiin dee dhibka jira xuseen waxa weeyaan laynkiiba iska dheer dadkii waqti dheer bay ku qaadanaysaa inay helaan marka sublykii ayaa loo baahan yahay inay in la helo meelo badanna la gaadhsiiyo xaafadaheenana dadka degan runtii waxaan oran lahaa waa inay qaataan waxaanan ka shaqeynaynaa inaan xitaa aan ku dadaalno sidii xaafadahooda aan ugu geyn lahayn maxaa yeelay waxay u baahan yihiin qofkii u baahan markaa in uu helo dhanka kale waxaa konton boqolkiiba la dhimay tirada dadka ku kulmaya meelaha xiran sida maqaayadaha tiyaatarka iyo goobaha ciyaaraha si looga baaqsado faafista xanuunka xuseen warxaaji v o a toronto halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa heerka cadaaladda soomaaliya waxaana barnaamijka marti noogu ah wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur oo ku magac dheer jaamac Eh, jaamac kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowahay walaalkay aadaan u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaba adiga mudan eh, haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad eh, na- mudan wasiir bal noogaga sheekee oo noo faahfaahay heerka xilligan ay gaarsiisan tahay cadaaladda soomaaliya
Een, bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd Een, sida aada la socotaanba eh, guud ahaan eh, dalka soomaaliya eh, maraaxil kala duwan ayuu soo maray eh, oo ay ugu dambeysay maraaxilkii burburka Eh, hadda waxaan ku jirnaa maraaxil eh, maalin maalinta ka dambeysa dowlnimada soo hagaagayso eedaha kala duwan ee dalka oo ay qeyb ka tahay ingarsoorka iyo guud ahaan cadaaladdu ay soo hagaagayaan Eh, walow ay jiraan challenges iyo dhibaatooyin marka oo u baahan in wax badan laga qabto laakiin waxaad waxay la mid yihiin hay-adaha dalka eh, maaragta oo maalin maalinta ka dambe sii horumarayaan haddaan su-aashaada usoo daadego cadaaladda dalka eh, anigu wasaaraddan waxaan joogaa muddo sa- sanad iyo iyo dhowr maalina Eh, muddadaas sanadka ah aan joognay eh, wasaaradda cadaaladda eh, waxay soo waxay hagaajisay waxyaabo badan oo ay kow ka tahay eh, shuruucda maaragta eh, dalka uu ku shaqeeyo eh, intii u baahneed oo hadda annaga intaan joognay qayb ka mid a lanoo keenay oo aan aan maaragta dib u habeen ku samaynay waxaan hagaajinay eh, guddiyo oo maaragta dalkan u ahaa maaragta wax weyn ka ahaa arrimihiisa cadaaladda guddiga dee garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuq ayaan hagaaji dhisnay Een, waxaa kaloon hagaajinay intaan hadda meesha joognay een, shuruuc ay ahayd oo caalami ah oo soomaaliya maaragta loogu talagalay inay ay ku hagaajiso dowlad wanaageeda eh, commitmentan kula gasho caalamka eh, ayaan iyagana hagaajinay oo ay ugu horeysay eh, sharcigii la dagaalanka musuq maasuqa ee qaramada midoobay kii maaragta afrika iyo kii carabtaba Een, hay-adihii muhiimka u ahaa eh, cadaaladda sida maaragta qareenada sharcigii qareenada ayaan marsiinay baarlamaanka sharcigii nootayooyinka ayaan hagaajinay baarlamaanka marsiinay Een, kuwo kalena hadda ay- ay maaragta ay noogu jiraan eh, pipelineka oo aan maaragta howlahooda wadnaa Een, dalka sidaa la socoto federaal uu guuray wasaaraddu intaan aniga ka maqnaa waxay ka shaqeysay hanaanka cadaaladda iyo asluubta soomaaliyeed oo dastuurkana dhinac ka taabanayo oo aada u muhiim u ahaa Eh, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka wasaaraddeeda cadaaladda meel fiican bay isla soo gaareen walow uusan dhammaystirmin waxaan wadnaa hadda howlihiisa in la dhammaystiro haddii aan ka gaarno haddii ilaah yidhaahdo inaan dhammaystirno marka inahaas waa inaha kore oo aan isleeyahay maaragta eh, waxbaa nooga qabsoomay waxaa kaloo iyadana ilaahay mahaddiisa ah muddadii hadda eh, afarta sano ahayd lagu guuleystay in reform dhabar lagu sameeyey xeedaha garsoorka oo aad cabasho uga jiri jirtay iyo xeer ilaalinta Een, maxkamadaha iyo xeer ilaalinta waxaa la geeyey eh, maaragta qareeno een, maxaa la dhihi jiray een, eh, een, qaadiyaal iyo qareeno iyo dad maaragta uhela uhel ah howsha ay qabanayaan shafaafiyadna lagu tuhmayo Eh, kheyr allaha siiyo eh, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo iyo xeer ilaaliyahaba aaday ugu dadaaleen iyo guddoomiyaha racfaanka Eh, hadday heer gobol ahaan lahayd hadday heer degmo ahaan lahayd waxaa la hagaajiyey xarumo badan oo ka maqnaa eh, adeega maxkamadaha oo degmooyinka intooda badan ma lahayn xarumo maxkamadeed hadda badankooda waa loo hagaajiyey e, maalinba maalinta kasii dambeysana way socotaa waxaa la siiyey tababaro e, dadka ka shaqeynaya e, arrimaha cadaaladda waxyaabo badan oo hadda waxaa jiro oo abuuray kalsooni shacabka soomaaliyeed ku abuuray oo la qabtay kiisaskoo sidii hore aanan u daahaynin oo dedejintoodii la- maaragta iyo kawarqabkoodii lasoo lasoo fududeeyo oo waqti kooban lagu qabto iyo waxyaabo badan oo dee aan hadeer maaragta aan halkan kusoo koobi Waaya.
karin ayaa laga hagaajiyey waayahay waa mahadsantaha marka dadka qaar ayaa aaminsan in ay wasaaradda cadaaladda ka shaqayso oo keliya magaalada muqdisho marka maxaa arintaasi ka jira Een, in ca- wasaaradda cadaaladda ay ku qoban tahay oo keliya xamar
Een, horta ee, wasaaradda cadaaladdu way maaragta maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasiiro cadaaladeed oo dowladnimadu hadeer sida lagu heshiiyey soomaali ay ku heshiisay waxawaaye in heer federaal ay noqoto maamul goboleedyay dalku u qeybsan yahay maamul goboleed walbana wuxuu leeyahay wasiir cadaaladeed annaga iyo wasiiradaas cadaaladda waxaa naga dhexeeyo wada shaqayn iyo iskaashi dhabaha naga dhexeeyo Eh, garsoorkuna eh, deegaan walba oo uu ku jiro waa garsoorkii annaga waxaan ka hadlayna waxay tahay dhammaan soomaaliya garsoorka inuu kalsooni soo abuuray kama hadlayno muqdisho ama magaalo gaara waxaan ka hadlaynaa annaga aan eh, dowladda federaalka wasiirkeeda cadaaladda uu madax ka yahay dalka soomaaliyeed ah Eh, maamul goboleedadan wasiire cadaaladeed ay leeyihiin iyagaan la shaqayna iyagaan shaqooyinka la fududaynaa iyagaa haddii tababari jiro tababaradada siinaa iyagaa haddii mashaariic jirto mashaariicda la fulinaa sidaa la socoto wasaaradda cadaaladda waxaa hoos yimaada ciidanka asluubta soomaaliyeed oo bahda cadaaladda qeyb weyn ka ah oo maxaabiista ilaaliya tababara eh, dhaqan celiya oo waxbara oo asluubtoodii iyo dhaqankooda hagaajiya maamul goboleed walba waxaan ka dhisaynaa oo hadda wadnaa eh, xabsi standardkiisu yahay standard caalami ah hadda noogu dambeysay waxaan soo furnay kii baydhabo oo aan dhammaynay oo koonfur galbeed kii galmudug baan waxaan waqti dhow hadda naga gebagaboobay waqti dhow aan xarig jaraynaa kii kismaayaan waqti dhow dhagax dhigaynaa Eh, garow horaa looga dhisay Eh, muqdisho waad og tahay oo xabsigii weynaayaan ka dhisnay waxaas waxawaaye waa waa waa adeegyada wasaaradda cadaaladdu iyo hay-adaha hoos yimaada ay bixiyaan waaye Eh, marka eh, wasaaradda cadaaladdu keliya muqdisho kuma koobna eh, dalka soomaaliyeed oo dhan ayay ka shaqaysaa iyada oo u mareysa eh, maamulka iyo sistemka deegaankaas ka jiro oo ay ugu horeeyaan wasiirada cadaaladda iyo howlaha maaragta eh, deegaanka markaa eh, ka socda oo shaqooyinka cadaaladda iyo garsoorka quseeya waa mahadsan tahay eh, wasiir jaamac markaana waxaan geli doonaa qeybtii dhegeystayaasha eh, waxaan hayaa su-aalo ay dhegeystayaasha inoo soo direen Eh, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan wada maqalno
bismillaah magacaygu waa mawliid maxamuud cawaale oo joogo magaalada muqdisho Eh, waxaan weydii lahaa wasiirka cadaaladda eh, dadka ka shaqeynaya xarumaha garsoorka ma qof bartay eh, garsoornima ama waa qof eh, loo qaatay khibradiisa iyo waayo aragnimadiisa su-aashaasaan weydii lahaa Een, waa mahadsan yahay dhegeystahaas Eh, dadka eh, maaragta loo qaato garsoornimadu oo- waa dad eh, soo bartay eh, sharciga oo yacni qof aan soo baranin eh, sharciga garsoornimo looma qaato wuxuu soo maraa ijraa'aad kala duwan oo loogu talagalay inuu garsooro noqdo Eh, maxkamadda sare iyo ayaa ka shaqeeyo qofkaas procedurkiisa iyo hay-adihii loogu talagalay inay ay, ay, ay soo mariyaan procedureka laakiin asalkiisa hore waa inuu soo barto sharciga waa tahay een, waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu helay een, jawaabtii uu uga baahnaa su-aashii uu wasiir ka soo weydiiyey dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
Eh, magacaygu waa cali cusmaan guuleed eh, oo jooga magaalada muqdisho Eh, waxaan jeclahay inaan weydiiyo wasiirka cadaaladda soomaaliya ilaa iyo goormo ayay maxkamadaha soomaaliyeed ka madax banaanaanayaan eh, musuqmaasuq iyo laaluush iyo ninjeclaysi eh, taasoo eh, dhibanayaasha had iyo jeer ay ku dhiban yihiin inay helaan cadaalad
Een, cali waa mahadsan yahay Eh, su-aashiisana waa su-aal aada u muhiima horta arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa dowladdan intay jirtay aaday ula dirirtay hay-adaha garsoorkana in laga nadiifiyo qof maaragta ku sifooway musuq maasuq waa lagu dadaalay oo dad aan ku tuhmayno inay maaragta aysan musuq maasuqaynin garta loogu yimid ama maaragta cadaaladda loogu yimid ayaa hay-adihii goobihii loogu talagalay iyo muhiimka ahayd la geeyey ishana waa lagu hayaayoo madaxda meesha joogto maxkamadda sare ama maxkamadda gobolka ama maaragta xeer ilaalinta ishaa lagu wada haayaa macal dhammaan madaxda qofkii cillad noocaasa laga soo sheega waa laga bedelaa ama xilka waa laga qaadaa ta kale oo iyadana muhiimka waxay tahay procedureka laisku musuq maasuq oo aada u yaraaday asbaabaha aan soo sheegnay oo ah maxaa la dhihi jiray kawarqabka iyo maaragta dadka meeshaas la geenayo oo aan ka dhignay intoodii badan dad nadiifa waxaa kaloo meesha yaalo procedureka oo dacwada heer degmo heer gobol raacfaan maxkamad sare uu leeyahay qofka marka suuragal ma aan in saddex afarta heer saddexda heer oo maraayaba lagu musuq maasuqo suuragal ma aha laakiin waa magac baxay in maxkamaduhu ay musuq maasuqayaan annagana magacaas baxay inaan bulshada ka shaafino oo aanan dhicin oo arrimahaas maaragta lagu kalsoonaan karo maxkamadaha hadda ayaa aada loogu dadaalay waana maaragta sii wadaynaa bulshadan waxaan ka codsanaynaa meeshii ay waxyaabaha noocaasa ku tuhmaan inay lasoo wadaagaan hay-adaha ay qusayso
aniga oo daba socda su-aashaasi uu dhageystahaasi ku weydiiyey oo ah tan musuq maasuqa iyo kalsooni darada dhinaca cadaaladda gaar ahaan hay-adaha garsoorka qof walba oo soomaali ah ugu yaraan waa uu ogyahay in ay dadka qaarkood ka cawdaan garsoorka gaar ahaan dhibaatooyinka la xiriira guryaha lakala heysto iyo guryaha lakala dhaco oo gaar ahaan maaragtay magaalada muqdisho marka arintaasi maxaad ka qabateen gaar ahaan adiga ka wasiir ahaan wasaaradaada
horta arrimaha guryaha waa arrimo aada u culeys badan dal walba markuu maaragta uu burburo waxa koowaad oo la waayo waa cadaalad waxa kaloo la waayaa oo aada broblem iyo buuq uga istaago dhulalka iyo waxyaabahaas dhulalka waa mushkilad soomaaliya oo dhan ka jirta hadday gobol ahaan lahayd iyo hadday caasimada ahaan lahayd mushkiladaas marka maxkamadaha inta badan lagu eedeeyo keliya ma jirto waa mushkilad caddeymaha inteeda badan ka taagan wa maxkamaddu markii kiiska loo keeno waxaa la xiriiro laba hay-adooda oo muhiim ah oo ayay u baahan tahay inay inay inay arrimahaas kala shaqeeyaan kow horta waxay la aadaa maamulka meeshaas ka jiro ama hadduu gobolka banaadir yahay gobolka banaadir baa laga xaqiijiyaa iyaga ahaayo dhulkan cidda iskale waxay tahay meeshu meeshii waraaqaheed ka keentay inay run yihiin inay ben yihiin marka meeshaasi waxaa looga baahan yahay in in laga helo dukumenti la cuskan karo ama wax la cuskan karo baarista la sameynayo qof walba wuxuu kuula yimaado inaa xaqiijiso waxaa u baahan tahay in in gobolka banaadir ah ka hesho wixii aad u baahneed oo caddeyn ah waxaa laga yaabaa gobolka banaadirna inuu dhib ku qabo in dukumentiyadii hore maadaama dee dalka oo isaga dhan burburay dukumentiyadii la waayey waxyaabaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay wakti ka qaadan dhinaca kale markii xaggaa laga soo helo oo xaakimkii uu darajooyinkii oo dhan ay soo dhammaadaan oo fulintii la gaaro haddana booliisa ku shaqale oo shaqadaas fulinteedii looga baahan yahay marka waxyaabaha hay-adaha cadaaladdu iyo meelaha maaragta aan kuu sheegay sidaasay isugu xirxiran yihiin marka dadka inta badan waxa u muuqato qaybta maxkamadda ay tagayaan oo inta badan u muuqato waxaan rabnaa marka arrimahaas waa arrimo mushkilad jiri karto in dhulalku ay umuurahoodu ama daahaan ama caddeymahoodii aada maaragta wakti dheer ay u qaadato taa marka shacabka soomaaliyeed waa uga garaabeynaa oo inay maaragta ku dheeraato laakiin inay in la musuq maasuqo waa arinka aan idin sheegayay ma jirayso waana daba taagannahay hay-adihii ku shaqada lahaayoo maxkamad sare ugu saraysayna iyada laftirkeedii way ogyihiin waa daba taagan yihiin musuq maasuq ama qof xaqiisa ah in la musuq maasuqo inshaa araxmaan ma dhacayso waana daba taagannahay garsoorayaasha hadda shaqada hayana waa garsoorayaal aan ku kalsoonnahay oon aaminsannahay inaynan shacabka soomaaliyeed aysan musuq maasuqaynin waay laakiin arrimaha dhulka waa culeys jira oo saddexdaas hay-adood u dhexeeya waa waa tahay waa mahadsan tahay n dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur Eh, dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira marka ugu horeyso wasiirkan waa soo dhaweynayaa anigoo jaaniskan ka faa'iideysanayo anigoo ah magacayga dacsiis xasan faarax ku nool qardho gobolka karkaar wasiirka waxaan weydiin lahaa maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ama mataqaanaa tifiyada waxaan ka arki jirnay ama warbaahinta bulshada eh, ku dhaqan soomaaliya waxaa ka jiro inay caqabado badan ama mataqaanaa cadaalad daro badan ay ka sheeganayaan waxayna haddana sii sameeyaan bulshada ama rayidka oo maxkamadda markay aadaan in cadaalad ay u doontaan ururka ama al-shabaab Eh, marka arintaas ka wasaarad ahaan maxaa loogu xalin karaa xal nooce ah u imaan karaa maadaama dowladdii meesha ay joogto maxkamadiina mataqaanaa ay cadaalad daro laga sheeganayo cadaalad loo doono- loo doonanayo ururka al-shabaab waa mahadsantahay nuur xasan nuur Eh, wasiirkana jaaniskan waa ka faa'iidaystay waa mahadsan yahay wasiirkan
waa mahadsan yahay eh, dhegeystaha su-aashaas uuna weydiiyey horta eh, hal shay aan rabaa inaan caddeeyo horta in shabaab eh, loo doonto eh, garsoor waa dembi eh, qaran oo ciqaabtiisi leh waa number one ta labaad eh, kalsoonida annaga waxaan rabnaa lamba- dadka shacabka soomaaliyeed horta inay dowladnimadooda ku kalsoonaadaan cadligooda ku kalsoonaadaan saan kuu sheegay eh, si maaragta qofka xaqiisa uusan u lumin waxaa la sameeyey derajooyin maxkamaddu heer degmo markay kasoo gudubto gobol usoo gudubto gobol ay kasoo gudubto oo racfaan ay u gudubto oo racfaan ay u- ka gudubto maxkamad sare ay u gudubto waxay ku tusaysaa yacni intaas dad eh, maaragta garsooryaala oo maaragta nadiifa badankoodii haddii hal xataa kaasoo qaldanta tan kale aysan kaasoo qaldamaynin waad dareemi kartaa inaad maaragta aadan u baahnayn inaad argaxiso aada aado marka dadka ama argixisada aada waa maafiyoo kale waxay raadinayaan waxaanan maaragta aysan lahayn argixisada niman duurkaas joogu waaye waxay xukumayaan wuxuusan qofka lahayn marka wuxuu rabaa inuu ku handado wuxuusan qofkii lahayn oo uu saas ku qaato annaga marka eh, hay-adaha amniga oo ay nabad sugidda iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ugu horeeyaan dadkaasi oo noocaasa ama maxakamadahaas shabaabka wax u doonanayo annaga waxaan u kasaynaa inay iyaga laftirkooda qayb ka yihiin in sistemka dowladeed wax laga dumiyo marka taa horta taasaan ka leeyahay kalsoonida inay shacabka ku qabaan garsoorkoodana waxay ka bilaabataa horta inay aaminaan in garsoorkaasi uu yahay garsoorkoodii inay aaminaan inay cadaalad ka helayaan haddii inta lagaaga sheekeeyo oo aadan adigu waxba arag waxba maqal aadan la kulmin kadibna aad maaragta perception aad intaad abuurato aad maaragta u aado shabaab maxaa la dhihi jiray eh, cadaalad that means dee dadka dadka qarxinaa oo hantida ku bixinaa oo ilmaha iyo marasta leynaayo oo ilaahay hadduu ku idmaayo waxba ma dhaantid marka eh, waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed gars- garsoorkiina ku kalsoonaada dowladnimadiina ku kalsoonaada eh, maaragta eh, argixisadana kaalmaha ugu noqonina waxyaabaha qaarkood annagana waxaan xaqiijinaynaa in garsoorka uu ah uu noqdo garsoor hufan oo laysku haleyn karo ha- wixii cillado ka yimaadana anagoo wada jirna haddaan nahay bahda eh, maaragta cadaaladda guud ahaan ayaan ka wada hortegaynaa oo uu noogu horeeyo guddoomiyaha maxkamadda sare annaga ka wasaare cadaalad ahaan iyo ciddii kale oo garsoor ka shaqeysa dhammaanteed waa ka wada hortegaynaa madaxda Ah, waxaa kaloo markaa intaa maaragta nooga sii shisheeyo oo noogu sii koreeyo ra-iisul wasaarihii dalka iyo madaxweynihii dalka oo iyagana diyaar u ah wax walba oo cillada garsoorkaas ku yimaada inay nala saxaan
waa mahadsan tahay wasiir Eh, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su-aal ay dhegeystayaal badan isweydiinayaan Eh, waxaan la soconnaa in eh, kiiskii maaragtay gabadha raq iyo ruux weli la la-yahay eh, ikraam tahliil uu noqday kiis weyn oo qaran oo bulshada soomaalida oo dhan dhan walba taabtay xitaa siyaasadii maaragtay gaar ahaan madaxdii isku khilaafeen dalka marka wasaaradda cadaaladda door noocee ah ayay ka qaadatay xalinta kiiska ikraam tahliil
wasaaraddu horta shaqadeedii ka mid ma aha in arrimaha garsoorku ama kiisasku ay farageliso inta ay howlahoodii ka dhammaanayaan kiiskaasna maxkamadda xikmada qalabka siduu jira meeshaasaa loo doonayaa maaragta cadaaladiisa waayo waa mahadsantaha dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo qabto oo aan fursaddiisa siiyo magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa suudan jubba mudane wasiir garsoorka iyo fulinta waa ognahay kala madax banaanidooda iyo awoodda uu leeyahay garsoorka dalka qodobkiisa boqol iyo lixaad ee dastuurka federaalk ee soomaaliya haddaba waxaa dood xoogan mudane wasiir ee ka jirtaa golaha adeega garsoorka ee lagu muransan yahay sharciyadiisa sida uu u gudan doono waajibaadkiisa mise isleedahay waxaa la maray waxaa loo maray dhismihiisa waddadii saxda ahayd su-aasha labaad ee aan kuu soo jeedinaya waxa ay tahay mudane wasiir waxaa jira kala madax banaani la-aan fulinta iyo garsoorka ah doodna ay ka taagan tahay dhismaha golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda sare intaba sidee loo gaari karaa aas-aaska maxkamadda dastuuriga ah ee uu dalku baahi weyn u qabo ayub aadaa u mahadsan tahay su-aalo aada u muhiima ayaadna weydiisay su-aasha koowaad haddaan kaaga jawaabo golaha adeeg garsoorka annaga ka wasaarad ahaan prosejarkii loogu talagalay waa marsiinay waan dhammaystirnay madaxweynahana wuu saxiixay inay howl galaan oo ay shaqeeyaan oo waajibkooda ay gutaan ayagaa laga rabaa prosejarkii saxda ahaana waa u marnay xulistiisii iyo maaragta keenistiisii qodobka kale ee ah maxkamadda dastuuriga ah sidaad la socoto dalkan waxyaabaha ka dhiman oo xaqiiqdiina uu u baahan yahay inuu u dhamaystirmaana ay ku jirtaa maxkamadda dastuuriga maxkamadda dastuuriga marka si loo dhiso waxaa ka mid ah in guddigan adeega garsoorka uu dhamaystirmo oo dhismo oo fariisto oo shaqeeyo marka kadibna waddadii loo mari lahaa waaye oo maxkamaddii dastuuriga ahayd ayay noqonaysaa aniga ka wasiir ahaan intaan ka ogahay fulinta iyo garsoorku iskuma mirna garsoorku inuu madax banaanaado sharcigay ku caddahay sharcigaa madax baneeyey howlahoodiina si aan lagu faragelinin ayay u gutaan haddee isku milanku haddii wada shaqeyn laga hadlaayo aniga ma fahmi karo haddii oo dadku ay wada shaqeeyaan micnaheedu ma ahan inay isku milmeen dowladnimadu waa waa jayn isku xirxiran oo hay-adaha garsoorku waxay u madax banaan yihiin wax allaala waxay umuuraha cadliga iyo sistemka oo dhan ay ka shaqeynayaan laakiin waxaa laga yaabaa in wada shaqeyn ay kala dhexayso hay-addii maaragta fulinta inay wada shaqeyn kala dhexayso hay-addii sharci dejinta inay wada shaqeyn kala dhexayso maaragta hay-adda fulinta oo ciidamadii iyo wixii ay ku jiraan marka waxaa lagu qasban yahay wada shaqeyna lagu qasban yahay marka wada shaqeyntu isku milan ma ahan waa hay-ad madax bannaan oo maaragta laantii garsoorka oo shuruucda dalka madax banaysay waaye howshoodana si madax bannaan bay u gutaan laakiin madaxda joogta maadaama ay maaragta dowladnimadu ay wax isku xirxiran tahay wada shaqeyn fiican bay u muujiyeen hay-adihii dowladda oo sharci dejin leh oo fulin leh wamaa ilaa hawla marka waxay ila tahay aniga in madax bannaan yihiin madax bannaanidoodina ay ku shaqeynayaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo ku magac dheer jaamac waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystahaanu intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa v o a washington markana inagoo gabagabadii kusii dhawaanayna mid kamid a qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna haddii aan idiin dulmaro nuqulka omicron ee coronavirus ayaa aada ugu faafaya dunida taasoo keenaysa walaac ballaaran madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa la filayaa inuu talaadada ku dhawaaqo sida ay dowladdu u diyaarinayso inay uga jawaabto tirada sii kordhaysa ee nuqulkan cusub sare u kaca ku yimid xanuunkan ee gudaha mareykanka wuxuu keenay in qaar ka mida jaamacadaha dalkani ay ku dhawaaqaan in saddexda toddobaad ee ugu horeysa bisha soo socota ee janawari ay ardayda ku qaadan doonaan dugsiyada waxaana jaamacadahaasi ka mida jaamacadda harbard yurub ayaa iyagana waxaa kordhaya tirada dadka uu soo ridanaya xanuunkan iyadoo ay wadamada qaar bilaabeen inay dib u soo celiyaan xayiraadii dalkaasi uu ku jiray bishii janawari dalka holland ayaa waxaa la sheegay in dukaamada la xiri doono gaar ahaana kuwa aan muhiimka ahayn waxaa keliya ee furnaan doonana ay yihiin dukaamada cunnada iyo weliba farmashiyaasha laga iibsado dawooyinka dhegeystayaal markana dhinacii heesaha codka cumar nuur cabdulle
socodka laafyaha hagarlihii wax kabaashada hindiisihii faalada uhalceliiska shiikada socodka laafyaha hagarlihii wax kabaashada hindiisihii faalada uhalceliiska shiikada haddan caana lagu qabay amman hooyadeed kori ma haysin isluubta iyo xishoodkeehaddan caana lagu qabay amman hooyadeed kori ma haysin isluubta iyo xishoodkee waxa kugu haboona istari harirahaanugaani kiwada haririya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo together, was cheers together. waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari harirahaanugaani kiwada haririya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo hoosjiirtogeda hoosjiirtogeda xallirma halilaad kumaasha hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari xallirma sidigi halilaad kumaasha yaraa hubshiisiyu
codka macaanee banaxariistii jannaha ka waraabiya cumar nuur cabdulle iyo heesta istar waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa intaan mar kale caawa toddobada fiidnimo kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin nabadgeliya hodiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay igsanaaye guurwa sida geel hilaa baxay hodiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaayo goor waxaan hiigiyo naftaydii adahebayd ka dhigayo hilbahaygi saafo qaweyniga laacaye gigiyo naftaydii adahebayd ka dhigaayo hilbahaygi saafo qaweyniga laacaye